qaar ka mid a culimmada magaalada muqdisho ayaa ku baaqay in la ilaaliyo xasiloonnida magaalada islamarkaana loo baahan yahay in dadka lagu soo celiyo guryahooda shir arrintan ku saabsan oo muqdisho lagu qabtay ayaa wariyahayaga cabduqaadir maxamed cabdulle waxa uu ka waraystay wasiiru doolihii hore ee madaxtooyada cabdulqaadir macalin nuur khayr allah ku siiyo adiga iyo bahda v o edaba waa idin salaamayaa runtii shirka wuxuu ku saabsanaa dib u heshiisiinta dhibaatadii xamar ka dhacday in wax laga qabto tan iyo markii ciidamada ay yimaadeen aagga siigaale oo diidanaa maaragtay siyaasadda wixii ka dhexdhacay dowladda waxaan u dhaqaaqnay inaan dadka heshiisiino oo aysan xabad damba dhicin dadaal dheeraada oo la sameeyey kadib waxaa lagu guulaystay maalinta yimaadeen ilaa hadda inaysan weli xabad ka dhicin magaalada muqdisho alxamdulilah rabbilcaalamiin
waxyaabaha ugu waaweyn ee ka hadlayseen ciidamada iyo dhinacyada is ayaad la kulmaysay maxaad kala kulantay yaase ilaa hadda is aragteen
waxaan la kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan la kulmay maaragtay murashaxiinta oo mucaaradka waxaan la kulmay taliyaasha ciidamadii kasoo horjeestay muddo kordhinta kulligood waxaan u sheegay wanaagga iyo nabadda baahida loo qabo qaxista iyo colaadda dhibaatada ay leedahay wala run ahaantii si wanaagsan ay igu soo dhaweeyeen arrintaas kulligoodna way la dhaceen markii horena way damacsanaayeen isafgarawaagii meesha ka dhacayna in laga xaajooyo way ogolaadeen waa u kala dab qaadnay alxamdulilah rabbilcaalamiin kulligoodna waxay soo jeediyeen in oo wada hadallada lagu dhammeeyo miiska dushiisa oo aan qori iyo xabad la isticmaalin
dowladda iyo dhinacyada kale ee midooda musharaxiinta ee arrintu sida weyn u dagaalamay kadibna ciidamada saamaysay biseen intee la eg u qabeen in ciidamada la kala qaado oo miiska halka lagu laabto
waa kulligood waxay sheegeen in systemka in la dhowro loo baahan yahay dowladnimada aysan baabi'in oo aan jabhado iyo qabiilo iyo waxaas lagu laabanin madaxweyne farmaajo wuxuu hayaa madaxweynimada soomaaliya ayadoo dowlad jirto dowladnima lagu wareejiyey waxay rabaan ayagana in dowladnimo haddii uu guulaystay haddii laga guulaysanayo dowladnimo lagala wareego oo aan jabhadnimo iyo iyo dagaal sokeeye wax lagu wareejinin taasna waa isla wada afgaranay alxamdulilah rabbilcaalamiin si gaar ah waxaan weliba xoog u saarnay in ra-iisul wasaaraha mas-uuliyaddii lagu wareejiyey uu qaato oo uu kala dhex galo dadka ciidamada iswaafajiyo khaladaadka jira saxo kadibna suurtagal ay u noqoto in dadka guryahooda ay kusoo laabtaan oo ciidamadan xerooyinkooda ay u tagaan rajo intee la egaad qabtaan marka culimmadiina shirtay iyo adoo hogaan u ahaaba in ra-isul waaruhu doorkiisa qaato ciidamada laga qaado furumaha iyo xaafadaha ay siigaala ka mid taha dabcan
wallahi taas waa tan noogu daran ay ahayd rajada alxamdulilah aaday u saraysaa aad iyo aaday u saraysaa saacadaha soo socdana waxa lagu farxa insha allahu tacala in ummadda soomaaliyeed ay maqashaan rajeynaynaa culammada waa qoladii ambiyada dhaxashay calayhim salaatu wasalaam oo qaala allahu tacaala iyo qaala rasuulullah sal alla alih wasalam dadka u sheegaysay rabbi kacabsi iyo rag iska dhacis meel islama galaan ala dhihi jiray marka raggii xanaaqsanaa markii aayadaha iyo axaadiida lagu kor akhriyey waa waa khushuuceen waana khushuucayaan marka culammada aad iyo aad rajo waxay ka qabtaa ah in la wada aqbalay nabad soo jeedinta dowladnimada sida tartiibta ah loo dhisayo soomaaliya oo muddo badan burbursaneedna cid walba ay ka qayb qaadato inay sii xoojiso sidaa og tahay hadde qolada siyaasadda isku haysata madaxweynaha hadda jooga iyo iyo madaxweyneyaal ka horreeyey iyo mas-uuliyiin ay wada badan yihin nin raba inay dowladda burburto ma jirto kulligood waxay rabaan in dowladnimada inay jirto laakiin isfahmaan isfahmaa siyaasadedaas oo kala dhexgalay oo ay sabab u ahayd muddo kordhintii la sameeyey hadda alxamdulilah baarlamaankiina waa ka laabtay madaxweynaha waa umahad celinaya baarlamaanka waa umahad celinaya murashaxiinta soo dhaweeya talaabadaas waa umahad celinaya iyo beesha caalamka talabada ay ka qaateen culamada soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeedna waxay u taagan yihiin inay wiilashooda iyo mas-uuliyiintooda siyaasadda isku haysta ay kala dhex galaan naf iyo maal ku bixiyaan habeenii maalin waxaan ogahay culamada qaar aan hurdin oo soo jeeday maalmahan ilahi waxaan ka baryay inaa sidii markii horeba tan iyo markay yimideen xabadda u joogsata inay usii joogsato si deg degana loogu laabto wadahadaladii oo maamul goboleedyadii loo yeero wixii la tabanaya meesha laga saaro ammaankana ra-iisul wasaaraha sidii gacanta loogu geliya uu ahaado faraha looga qaado asna ushiisa uu garabka saarto bayaankaa soo saarteen qodobada ku jira waxaa ka mid ahayd in amniga la xasiliyo in siyaasadda lagu heshiiyo iyo in dadku dib usoo laabtaan marka raje intee laga qabtaan tallaabooyin fulin u baahan waaye waa qodobadii aan aan- aan bayaankeena kusoo saarnay maanta Eh, rajadeeda way wanaagsan tahay laakiin majo dhooqo marbameeda la siibaa tiradaa soomaalida waxaan sugaynaa ra-iisul wasaaraha inuu ka soo baxo xafiiska u yimaado dadka eh, ciidamada halkan jooga soo soo- iyo madaxdooda la kulmo eh, ergada diro la kulmo dhaqaaqo si ay u suurta gasho si deg deg ah intaanaaba culays ah usbuuciin saanfooqdadan ka jirto adduunku waana la yaabay eh, dowladaha dariska waana la yaabeen marka intaana noogu filan dhibaato maadaama madaxweynaha uu yidhi ra-iisul wasaarahan ku wareejiyey barnaamijkii inuu qaato ra-iisul wasaaraha kaalinkiisa bilaabo socdo xalay waa la kulmay murashaxiinta qaar ka mid oo la kulmay eh, culummada uu la kulmo eh, saraakiisha ciidanka wata uu la kulmo annagana diyaar una inaan ka caawino maadaama aan maalmahan u kala dabaqaaday inay aana ku jirnay hawshaas waxaan eh, u bishaareynaya ummadda soomaaliyeed inaysan insha allahu tacaala dhibaato dambe dhici doonin oo guryaha lagu soo laabanayo mana seexanayo ilaa intaas ay ka dhacday insha allah aada umahadsantahay kaasi wuxuu ahaa wasiir doolihii hore ee madaxtooyada cabduqaadir macalin nuur oo u waramayey cabdulqaadir maxamed cabdulle